asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtada maanta ee tusaalayaasha badan nolosha ka bixisa xubinteennanna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii e b waxaa la yidhi saddex baa rag ugu tacab xun waxaa la yidhi rag saddex baa ugu tacab xun waxay xubinteenna ina leedahay ragga aruursiga marka laga hadlayo ama aduudka ama wax kordhinta ama waxbeerista saddex baa ugu xun bay lagu leeyahay ragga haye saddexdaasi maxay yihiin waxaa la yidhi rag saddex baa ugu tacab xun dundumo gujiyey dameero didiye iyo durdur aase ama durdur gurye saddexdaas ayaa ugu tacab xun kii ragaha aada uga fiirsa dhegaystow waa xubin ka mid ah xubnaheenna murtada maanta oo dahsoon ama dadban ama dedan waxay ku leedahay saddex baa rag ugu haddii ilaahay idmahayo ugu tacab xun duduma gujiye nin dudun gujiye ama feedhay ama tantoobay dee waxba kama qaadin ayay ka dhigan tahay oo dudumo feedh iyo tantooma iyo gujo midna wax kama qaadaan laakiin waa macno dahsoon waa midda labaadee waa dameero didiye oo nin dameero didiyeyna dee maxaa dameer ka didin hadday soo laabno burruf bay ku dhiyo meeshay taagan tahay haddaad didisayn cadiyo caana midna kaalama tegin oo cadna kaalamay carin oo maadan qalanayn mana aadan maalayn hadday dhaxdana caana kamaadan maalayn ee xoogaa rarashaa unbay la tagtaa la odhan karaayo waa dameero didiye iyadana didintoodu wax macnaa male haddaad didisana kuma jajabayso sidii geel la didiyey oo kaleenta ama adhi la didiyey oo dudume iyo meel qara laga daadiye oo kale ma ahan hadday jabto xitaa ma qalanaysid oo wax faa'iido kuma jirto waa midda saddexaad waa durdur guriyo dee durdur socdo oo shub mahayo ninka guriyey wey sabab kastoo uu guriyeen dee iyadoo lafteeda waa macno dahsoon saddexda macnoodba waa macnayaal dahsoon haddii eebayd mahayana markii uun xubinteenna murtada maanta inta badan waynu falanqaynaa oo baraansya waxaa jira aynu ku falanqayno baraansyada unbaa lagu falanqayn doonaa macnayaashooda dahsoon iyo kuwooda dedan intaba waxaase xaqiiq ah soomaalida lafteedu inay wada durdur guryo tahay oo u badan tahay oo dee wanaagoodii iyo durdurkoodi iyo barwaaqadoodiiba iyago ay ciid ku xabaalahayaan ama ay aasahayaan ama ay gurinhayaan dameeradadiyana ay tahayo waxaan macnabo ku jirin ay u kala hiilinhayaan ama ay afar iyo labaatan sac ku murmahayaan oo ay war dameeraad un ay didinhayaan waa midda saddexaad ee duduma ay gujinhayaanoo meelaan nacfi ku jirin ay gujo iyo feedh ku wadaan ama wax aan dabcaynin ay rabaan inay hadal iyo gujo ku dabciyaan saddexdaa qodobba waa saddex qodob oo dahsoon mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteennan murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhammaystirnaani waa midda eebo dhammaystirnaani waa midda eebe ayaa la yidhi